samuu'eelkii koowaad cutubka soddonaad oo maalintii saddexaad intaanay daa'uud iyo raggiisii siikhlaaq imaan ayaa reer camaaleq soo dhaceen xagga koofureed iyo siikhlaaq oo waxay weerareen siikhlaag wayna gubeen oo waxay la tageen dumarkii iyo kuwii magaalada ku jiray oo dhan yar iyo weynba waxba kama ay layn laakiinse way la tageen oo iska baxeen oo daa'uud iyo raggiisiina markay magaaladii yimaadeen waxay arkeen iyadoo la gubay oo naagahoodii iyo wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba loola wada tegay maxaabiis ahaan markaasaa daa'uud iyo dadkii la jirayba codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen ilaa ay waayeen itaal ay ku sii ooyaan oo daa'uud labadiisii naagood ee ahaa axiinucaam tii reer yasraceel iyo abigeyil oo ahayd reer karmel oo namaalna u dhaxdayba waa lala tegay iyagoo maxaabiis ah oo daa'uudna aad buu u dhibtooday waayo dadku waxay ku wada hadleen inay dhagxiyaan maxaa yeelay dadkii wuxuu u wada calool xumaaday nin waluba wiilashiisii iyo gabdhihiisii laakiinse daa'uud wuxuu isku sii dhiiriyey rabbiga ilaahiisa ah markaasaa daa'uud wuxuu wadaadkii ahaa abyaataar in aximeleeku yidhi waan ku baryaaye eefoodka halkan iigu keen abyaataarna eefoodkii buu daa'uud u keenay markaasaa daa'uud rabbiga wax weyddiiyey oo wuxuu yidhi miyaan eryadaa colkan oo miyaan gaarayaa oo rabbiguna wuxuu ugu jawaabay haa eryo waayo hubaal waad gaaraysaa oo intii lala tegey oo dhan waad soo celinaysaa sidaas daraaddeed daa'uud wuu tegey isagii iyo lixdii boqol oo nin ee la jirtayba oo waxay yimaadeen durdurkii beesoor oo intii laga tegayna halkaasay ku hadheen laakiinse daa'uud wuu eryaday isagoo afar boqol oo nin wata waayo laba boqol ayaa dib u hadhay kuwaasoo aad u daalay oo dhaafi kari waayey durdurkii beesoor oo mid masri ah ayay duurka ka heleen oo waxay u keeneen daa'uud oo kibisna way siiyeen wuuna cunay oo biyo u cabana way siiyeen oo waxay kaloo siiyeen fud yar oo berde ah iyo laba ruucbood oo sabiib ah oo markuu cunay ayaa naftii ku soo noqotay waayo saddex maalmood iyo saddex habeen kibisna ma uu cunin biyona ma uu cabin markaasaa daa'uud wuxuu ku yidhi war yaa ku leh oo xaggee baad ka timid isna wuxuu yidhi waxaan ahay nin dhallin yar oo masri ah oo addoon baan u ahay mid reer camaaliq ah sayidkaygii baa iga tegey maxaa yeelay saddex maalmood ka hor ayaan bukooday oo waxaannu soo dhacnay reer karetiim xaggooda koonfureed iyo dalka ay leeyihiin reer yahuuda iyo xagga koonfureed oo reer kaleeb oo siiklaagna waan gubnay markaasaa daa'uud wuxuu ku yidhi colkaas ma ii geynaysaa isna wuxuu yidhi ilaah iigu dhaaro inaadan i dilayn sayidkaygiina ii gacan gelinayn oo anna colkaas waan kuu geynaya oo markuu keenay waxay ku kala fidhiirsanaayeen dhulka oo dhan iyagoo wax cabaya oo wax cunaya oo cayaaraya maxaa yeelay maal badan bay ka soo dhaceen dalkii reer falastiin iyo dalkii yahuudaba oo daa'uudna wuxuu laynayey iyagii fiidkii ilaa fiidkiisii kale oo nin iyagii ahuna ma baxsan afar boqol oo dhallinyaro ah oo intay awr fuuleen ku carartay mooyaane oo daa'uudna wuu soo wada dhiciyey waxay reer camaaleq la tageen oo dhan oo labadiisii naagoodna daa'uud waa soo badbaadiyey oo waxba kama maqnayn iyagii wax yar iyo wax weyn toona ama wiilal iyo gabdha toona ama booli iyo wixii ay la tageen oo dhan toona oo daa'uudna wuu soo wada celiyey kulligood markaasaa daa'uud kaxaystay idihii iyo loodii oo dhan oo waxay ku hor kaxeeyeen xoolihii kale oo yidhaahdeen intaannu waa boolidii daa'uud oo daa'uudna wuxuu u yimid labadii boqol oo nin oo intay daaleen daa'uud raaci kari weyday oo ay durdurkii beesoor agtiisa kaga tageen oo iyana waxay u soo baxeen inay ka hor tagaan daa'uud iyo dadkii la jiray oo daa'uudna markuu dadkii u soo dhowaaday ayuu nabaadiyey markaasay raggii sharka lahaa ee waxmatarayaasha ahaa oo daa'uud raacay oo dhammuba waxay ugu jawaabeen maalkii aannu soo dhacsannay iyaga waxba ka sii mayno maxaa yeelay nama ay raacin laakiinse nin kasta waxaannu siinaynaa naagtiisii iyo carruurtiisii ee ha kaxaysteen oo iska tageen markaasaa daa'uud wuxuu yidhi walaalahayow waa inaydnaan saas ku samayn wixii rabbigu ina siiyey kaasoo ah kii ina badbaadiyey oo weliba inoo soo gacan geliyey colkii ina soo weeraray haddaba bal yaa waxaa idinka maqlaya ka dagaalka u baxa siduu qayb u helo ayuu ka alaabta ku haraana qayb u helayaa isku si waa inay u qaybsadaan maalintaas intay ka bilaabanto ilaa maantadan la joogo wuxuu taas uga dhigay reer binu israa'iil qaynuun iyo amar oo daa'uudna markuu siilaq yimid ayuu boolidii qaarkeed odayaashii dalkii yahuudaa u diray iyo xataa saaxiibbadiis oo wuxuu ku yidhi bal eegatan waa hadiyad ka mid ah boolidii aan cadaawayaashii rabbiga ka soo dhacay oo wuxuu u wada diray kuwii beytel joogay iyo kuwii raamood tii koofureed joogay iyo xataa kuwii yatiir joogay iyo kuwii carooceer joogay iyo kuwii sifmood joogay iyo kuwii ijtimooca joogay iyo kuwii raakaal joogay iyo kuwii magaalooyinka reer yaraxme'eel joogay iyo kuwii magaalooyinka reer qayn joogay iyo kuwii xormaah joogay iyo kuwii kor caashaan joogay iyo kuwii cataag joogay iyo kuwii xebroon joogay oo xataa wuu u wada diray kuwii joogay meelihii daa'uud iyo raggiisu ku noqnoqon jireen oo dhan